بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة wuxuu baabu yahay asalaa ila alxarba in loo tukado ila alxarbati ushii xaggeeda xarbada waa ul xagga hore ama afkeeda uu ku jiro bir qaala xadadanaa musadad qaala xadadanaa yaxya ibn saciidin alqaطaan can cubayd illaah ibni cabdillaah qaala akhbaranii naaficu can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها نبي عليه الصلاة والسلام كان يركز له waxaa loo loo surayay alxarbatu usha fa yusallii ilayha markaasuu wuxuu u tukanaya usha xaggeeda baabu salaati ila alcanaza wuxuu baabu yahay asalaa ila alcanaza alcanaza walxarba waa mutaqaaribaan waa isku dhow yihiin waa un kala gaaban yihiin قال حدثنا آدم آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أبو جحيفة رضي الله عنه قال وحير خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيان وصى بحي بالهاجرة الهاجرة وقت الظهر كي يقرح بقلوشها فأتي النبي عليه الصلاة والسلام وحالوا ليمد بوضوء بيأكوي سقاطه بفتح الواو واوغا مركي لفتحيه waxaa loola jeedaa biyaha weysaqaadka loo isticmaalayo fatawada'a nabigu calayhi salaatu wasalaam waa weysaystay fasallaa bina duhra wuxuuna dujiyey duhurka walcasra walcasra iyo salaada casr wa bayna yadayhi waxaana hortiisa ahaatay canazatun ul walmar'atu walximaaru walmar'atu haweeneyda walximaaru iyo dameerkuna yamuruuna waxay marayaan min waraa'ihaa ay min waraa'i alxarba min waraa'ihaa waa min waraa'i alxarba waa ushaa sutrada ah gadaasheeday marayaan qaala xadaanaa moxamed ibni xaatim ibnu basiic qaala xadaanaa shaadaan shaadaan waa alswad ibni caamir shaadaan waa laqab waa naynaas waay magaciisa waxaa la ihahdaa aswad ibni caamir can shucba can caطaa ibni abi maymuuna qaala wuxuu yidhi samictu anas ibni maalikin radia allahu canh waxaan maqla anas ibn maalik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam idaa kharaja lixaajatihi hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaajadiisa ee dantiisa u baxo tabictuhu ana wa ghulaamun waxaa raacaya buu yidhi aniga iyo wa ghulaamun iyo wiil wa macanaa waxaana anaga maceena ahaada buu yidhi cukaazatun aw casan aw canazatun cukaaza waa ul la cuskado sida bakoorada wixii la mid a aw casan ama ul aw canazatun ama canaza canazada waa usha afkeeda hore birta uu ku jiro wa macanaa maceennuna waxaa ahaada buu yidhi idaawatun weel biyo ay ku jiraan fa idaa faraqa min xaajatihi hadduu xaajadiisa ka faaruqo naawalnaahu lidaawa weelkii ayaan u dhiibayna nebigu sala allahu alay slam si biyaha uu isticmaalo shaahidka waxa waaye wa macanaa cukaazatun aw casan aw canaza dhammaantood waxay u sidaan waa maxay yacni saddexdan kelimadood waxay ku wada dhawoobayaan waa inay tahay ul ushaasi waxay u sidaan waa in nebiga sala allahu calay wasalam haddii uu damco inuu tukado uu sutro ka dhigto usha waxay u sidaan waa lisutra waxaana ku jirnaa fii abwaabi sutra abwaabtii ka hadlaysay sutrada iyo qofka musalliga ah ee tukanaya in looga baahan yahay inuu u tukado sutro xaggeeda haddii uu meel cidlaa joogo iyo haddii uu joogo meel dhismaa intaba meelaha dhismaha qofku markuu joogo waxyaaba badanuu sutro ka dhigan karaa tiiruu ka dhigan karaa derbi buu ka dhigan karaa laakiin markuu meelaha bannaankaa joogo waxaa laga yaabaa inuu waayo wuxuu sutro ka dhigto laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo qaadi jiray oo loo sidi jiray ul loogu talagalay markuu damco inuu tukado in sutro uu ka dhigto ushaasina nebiga calayhi salaatu wasalaam sutro uu ka dhigan jiray adiladii nusuusta waxay tusinayaan rasuulka sala allahu calayh wasalam xadaran wa safaran inuusan ka tegin sutrada marna kama tegin hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim yahay intaba qaala baabu sutrati bimakkata wagayriha wuxuu baabu yahay sutrada bimakkata maka dhexdeeda wagayrihaa iyo maka kayrkeedba markii maka lagu sugan yahay iyo kayrkeedba in sutro la samaysto ayuu baabu yahay qofka haddii uu joogo magaalada maka iyo haddii uusan joogin xagga sutrada ma isku xukunba mase waa kala duwan yihiin masaladu masala khilaafiya waay bayna alculamaa laba qowlaa ku jirta qowlka koowaad waa qowlka bukhaari uu qabo raxmat ullahi calayh oo baabkiisuna ay ku caddahay baabu sutra baabu sutrati bimakkata wagayriha maka iyo keyrka isku mid uu ka dhigay wuxuu baabu yahay in sutra la samaysto maka iyo keyrkeedba haddii maka la joogo iyo haddii meel kale la joogo qowlka labaad waxa waaye in la yidhaahdo sutradu waxaa loo baahan yahay fii khaariji maka maka markii laga baxsan yahay ayaa sutro la samaystaa amaa fii maka wax sutraa looma baahna culimo badanaa sidaa qabta haddii maka lagu sugan yahay inaan sutro loo baahnayn laakiin sutrada loogu baahan yahay magaalada magaalada maka meelaan ahayn sida raajixa waa sida uu baabeeyey alimaamu albukhaari raximah ullah sutrada fii maka wa fii kayriha waa loo baahan yahay ibnu cumar radia allahu canhu markuu maka ku sugan yahay iyo markii kaleba isku mid bay u ahayd waxaana lasoo naqliyey markuu maka ku sugan yahay ee uu sunaysanayo ama uu tukanayo inuu sutro samaysan jiro radia allahu canh cid soo hormartana uusan u ogolayn sutradaasi qaala xadaanaa sulaymaan ibna xarbin qaala xadaanaa shucba can اlxakm waa xakm bn cutayba can abi juxayfata qaala wuxuu yihi kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alay slam bilhaajira fasallaa bilbaxaa bilbaxaa meesha la yidhaha badxaabu wuxuu ku tukaday adduhra wاlcasra ragcatayni laba ragca ayuu ku tukaday haajirada waa waqtigii duhurkaa soo mar wa nasaba bayna yadayhi hortiisana wuxuu taagay canazatan ul wa tawada'a waa weysaystay fajacala annaasu dadku waxay guda galeen yatamasaxuuna inay isku masaxayaan biwaduu'ihi biyihii nebigu uu ku weysaystay calayhi salaatu wasalaam biyihii nebiga xibnihiisa ka daadanayay uu ku weyse qaatay ayay dadku isku masaxayeen sababtu waa maxay waa tabarukan biaahaari الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam arrintaasina waa min khasaa'is الrasuul calayhi الsalaatu wasalaam alimaamu اlbukhaari raximah اllah xadiidkan xaguu ka daliishanaya baabu sutrati bimakkata wagayriha iyo xadiidka meesha uu ku keenay wuxuu ka daliishanayaa fasallaa bilbaxaa albaxaa waa meel maka ka mid a waa qeyb maka ka mid a haddana maca daalika nebiga muxuu samaystay calayhi salaatu wasalaam sutro ayuu samaystay xadiidka marka wuxuu tusinayaa maka iyo keyrkeedba in sutrada loo baahan yahay baabu salaati ila lustuwaana wuxuu baabu yahay salaada loo tukanayo ila lustuwaana tiirarka xaggooda ama tiir xaggii in loo tukado ayuu baabu yahay yacnii markii la tukanaayo in tiir sutra laga dhigto oo laisku aadiyo wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi almusalluuna axaqu bisawaari min almutaxadisiina ilayha almusalluuna kuwa tukanaya ayaa axaqu ku xaqnimo badan bisawaari tiirarka waxay uga xaqnimo badan yihiin min almutaxadisiina kuwa sheekaysanaya ilayhaa tiirarka xaggooda macnaha kuwa sheeka ahaan tiirarka iskugu tegaya waxaa ka xaqnimo badan kuwa tiirarka xaggooda u tukanaya muxuu ka wadaa kuwa sheekaysanaya yacnii qofka tiirka kusan teecsanaya asoo sheekaynaya ama dadka iskugu tegaya tiirkaas si ay ugu sheekaystaan oo kusan teecsanaya waxaa uga xaqnimo badan tiirarkaas dadku tukanaya kuwa tukanaya sutrada ka dhiganaya ayaa uga xaqnimo badan waana caddahay oda sutra loo baahan yahay laakiin qofka sheekaysanaya sheekadu ma tiiray u baahan tahay sheekadu tiir uma baahna laakiin salaadu sutray u baahan tahay sutraduna tiirka waa loogu baahan yahay marka wuxuu leeyahay almusalluuna axaqu bisawaari min almutaxadisiina ilayha kuwa tukanaya ayaa tiirarka ku xaqnimo badan waxayna uga xaqnimo badan yihiin kuwa sheekaysanaya wa ra'aa cumaru cumar wuxuu arkay rajulan nin yusallii bayna ustuwaanatayni oo ku tukanaya laba tiir inta u dhaxaysa laba tiir dhexdooda oo ku tukanaya fa adnaahu wuxuu u dhoweeyey ilaa saariyatin tiir labadii tiir ka mida u dhoweeyey fa qaala wuxuu yidhi salli ilayha tiirkan xaggiisa u tuko cumar radia allahu canhu wuxuu arkay nin laba tiir inta u dhaxaysa ku tukanaya waa sidaa dadka qaar ay sameeyaan aan sutrada ihtimaaminin ama aan danin inay sutro samaystaan tiirkaanoo bannaan oo hadda cid ku tukanaysay cid uga aadan midna aysan jirin ayuu halkaa barxadda iska istaagaya asoon wax sutra aan samaysanayn cumar radia allahu canhu nin saasuu arkay waa qabtay waa kaxeeyey asoo salaada ku jira ayuu inta jiido wuxuu u kaxeeyey tiir xaggiisa markaasuu yidhi salli ilayha tiirkan xaggiisa u tuko macnaha waxa waaye sutro ka dhigo taa waxay daliil u tahay sida saxaabada ay u ihtimaami jireen sutrada ayna ugu dadaali jireen inay sutrada faraan in lagu xaggeeda loo tukado ama sutra uu samaysto qofka musalliga ee tukanaya alsطuwaana iyo asaariya waa isku mid macnaha waa un tiir qaala xadaana اlmakiy bn ibraahim qaala xadaana yaziid bn abi cubayd qaala wuxuu yihi kuntu aatii maca salamata bn اlakwac waxaan la imaan jiray buu yihi salama ibn اlakwac fayusallii wuxuu tukan jiray wuxuu ku tukan jiray cinda alsطuwaana tiirka agtiisa allatii taasoo cinda almusxaf musxafka agtiisa ah allatii cinda almusxaf xaafid ibn xajar wuxuu yidhi hada daalun calaa annahu kaana lilmusxafi mowdicun khaasun bihi hada daalun xadiidkani wuxuu tusinayaa calaa annahu calaa annahu kaana lilmusxafi musxafku inuu lahaa mowdicun khaasun bihi mowdic ku gaara xadiidkan wuxuu tusinayaa musxafku inuu lahaa meel u gaara ay masaaxiibta dhigtaan saxaabada ridwaan ullaahi calayhim inay lahaayeen meelo ay masaaxiibta dhigtaan wa waqaca cinda muslim muslim agtiisana waxaa dhaca wuu yidhi bilafdi yusallii waraa'a sanduuq wuxuu tukanaya buu yidhi waraa'a sanduuq sanduuqa gadaashiisa wa kaannahu kaana lilmusxafi waxaad mooddaa buu yidhi musxafku inuu iska lahaa sanduuqun yuudacu fiihi sanduuq la dhex dhigo inuu musxafka lahaa ayaad mooddaa buu yidhi saasaa laga fahmaya macnaa riwaayaddaas markuu leeyahay marka cinda almusxaf ayuu ku tukanayay macnaha waxa waa tiirka allatii tiirkaasoo cinda almusxafi musxafka agtii ahada macnaha meeshii musxafka la dhigi jiray tiirkii ka ag dhowaa ayuu ku ag tukanayay marka masaaxiibta waxay u lahayd meelay dhigtaan oo tiirarka agtooda ah faqultu waxaan idhi yaa abaa muslim abuu muslim waa kunyatu salama ibn اlakwac araaka waxaan arkaa buu yidhi tataxara salaata inaad salaada ku dadaalayso cinda haadihi اlsطuwaana tiirkan agtiisa inaad ku tukato inaad ku dadaalayso macnaa tiirku markaa sutro ka dhigtay qaala wuxuu yidhi salama radia allahu canh fainii ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam aniga waxaan arkay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo yataxara salaata salaada ku dadaalaya cindahaa ay cinda asaariya tiirka agtiisa nebigoo salaada ku dadaalaya ayaan arkay tiirka ma ku ag tukanaya keliya mase sutrow ka dhiganayay macnaha sutrow ahaa w cinda saariya uu ku tukanayaa macnaheedu sutrow ka dhiganayaa w waayo xadaanaa qabiisa ibnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan qabiisa can sufyaan waa sufyaan athawri can camr bni caamir can anas bni malik radia allahu canh qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay kibaara asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam saxaabadii nebiga calayh الsalaatu wasalaam kibaartoodii ayaan arkay kuwoodii waaweynaa oo yabtadiruuna asawaariya tiirarka u kala tartamaya cinda almaqribi maqribka agtiisa u degdegaya tiirarka cinda almaqrib ay cinda aadaani اlmaqrib maqribka adinkiisa markii maqribka la adimo agteed ayay waxay u kala tartamayeen tiirarka wazaada shucbatu shucba wuxuu ziyaadiyey can camrin waa camr bni caamir can anasin xataa yakhruja annabiyu sala allahu calayhi wasalam tiirarkii u kala tartamayeen ilaa nebigu soo baxo calayhi salaatu wasalaam muxuu nebigu usoo baxayaa si salaada uu dujiyo saxaabada macnaha waxa waaye marka bayna almaqrib bayna alaadaani almaqrib wa iqaamati almaqrib ayay sunnaysan jireen markay sunnaysanayaanna waxay u kala tartami jireen tiirarka si ay sutro uga dhigtaan tiirarka saas darteed waxaa loo baahanyaa qof walboo tukanaya inuu sutro samaysto hadduu salaad farada tukanayo iyo haddii salaad tatawuca uu tukanayo hadduusan ahayn ma'muum hadduusan ahayn ama hadduu ma'muum yahay waa soo marnay inaan sutro looga baahnayn ma'muum waxaa laga wadaa bimacnaa hadduusan jamaacada ka mid ahayn oo imaam uusan dujinaynin salaadda ama hadduu salaadda imaam dujinayo sutratu limaam sutratun liman khalfa ha sutrada imaamka ayaa sutro waxay u tahay dadka ka dambeeya imaamka baabu salaati wuxuu baabu yahay salaada bayna asawaari tiirarka dhexdooda lagu tukanayo fii hayri jamaacatin jamaaco keyrkeed waa fii hayri jamaacatin ama fii jamaacatin in bayna sawaari lagu tukado waa manhiyun canhu sharcigu waa reebay axaadiida ku soo aroortay fi nahyi can dalik in sufuufta la dhexgeliyo tiirarka oo salaada markii jamaacada la tukanayo in sufuufta laga dhex abuuro tiirarhka dhexdooda nebigu waa nahiyey sala allahu calayh wasalam saxaabadana waxay sheegeen in laga eryi jiray inay ku dhex tukadaan tiirarhka dhexdooda fii salaati aljamaca oo loo diidi jiray bayna sawaari inay ku tukadaan walidaalika imaamu albukhaari wuxuu ku qayday halkan fii gayri jamaacatin asalaa bayna asawaari waa fii gayri jamaaca jamaaco la-aanteed waa markuu qofka keligii tukanayo laakiin uusan jamaaco la tukanayn qofka munfaridka ee keligii tukanaya so uma banaana inuu tiirarka dhexdooda ku tukado waa u banaanta waxa laga rabaa waa inuu sutro samaysto amaa haddii jamaaco lagu tukanaayo in safka la geliyo bayna asawaari nahyi baa ku soo arooray lama ogola cillada loo diidana waxa waaye inqiaacu saf safkaa go-go-aya safka markii tiirarka la dhex geliyo waxaa kala dhex gelaya tiirarkaa kala dhex gelaya sufuufta ilaa inay daruura keensato sida inuu masaajidka buuxsamo meel lagu tukada la waayo markaasoo kale daruurada keenaysa laakiin ligayri daruuratin waligayri xaaja in sufuuf laga dhex sameeyo bayna sawaari nebigu waa nahiyey sala allahu calayh wasalam baabkaa marka wuxuu ku saabsan yahay in tiirarka dhexdooda lagu tukado laakiin waa fii gayri jamaacatin jamaaca keyrkeed waa qofka keligii tukanayo xadadanaa muusa ibnu ismaaciil qaala xadadanaa juwayriya waa juwayriya ibna asmaa wuxuu yidhi xaafid ibn xajar waاtafaqa ana smahu wasma abiihi min alaclaami اlmushtarakati bayna الrijaali wالnisa waxaa iswaafaqay buu yidhi ana smahu ninkaa magaciisa wasma abiihi iyo aabbihii magiciisa min alaclaami almushtaraka waxay ka mid yihiin magacyada mushtarakada ay wadaagaan bayna arijaali waannisaa'i ragga iyo dumarka magacyada ragga iyo dumarka ka dhexeeya ayaa ninkan magaciisa magaca aabbihiiba yahay juwayriya waa min asmaa'i nisa waa loo isticmaalaa raggana waa loo isticmaalo hadda ninkaa waa waa kala leeyahay juwayriya magaciisa waxa la yhahda juwayriya magac ragguna isticmaalaan dumarkuna isticmaalaan waa min alasmaaءi اlmushtaraka waxaa ka mid ah asmaa magacyada raggana waa ka mid yihiin magacyada dumarkana waa ka mid yihiin ninkan marka magaciisa waa juwayriya magaca aabihiisna waa maxay waa asmaa marka asiga iyo aabihii waxay isku waafaqeen magacyadooda inay ka mid yihiin min alaclaami اlmushtaraka bayna الrijaali wالnisa magacyada ragga iyo dumarku ay wadaagaan can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi dakhala nabiyu sala allahu calayhi wasalam albeyta nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu galay albeyta albeyt waa maxay waa alkacba kacbaduu galay nebigu sala allahu alay wasalam wa usaamatu bni zayd nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wa usaamatu bni zayd wa cuhmaan ibnu talxa wa bilaalun dhammaantood kacbada ayay galeen fa ataala nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dheereeyey macnaa wuxuu ku dheeraaday ku nagaanshaha kacbada dhexdeeda uma kharaja kadibna nebigu waa soo baxay calayhi salaatu wasalaam wa kuntu waxaan ahaa ibnu cumar adhahay radia allahu canh awala annaasi dadka kan ugu horreeyey ayaan ahaa oo dakhala gala calaa aaharihi nebiga calayhi salaatu wasalaam raadkiisa ama gadaashiisa yani qofka ugu horreeye gala markuu nebigu soo baxay ayaan ahaa fasa'altu bilaalan bilaal ayaan weydiiyey ayna sallaa xagow ku tukaday nebigu sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi bayna alcamuudeyni almuqadamayn labada tiir almuqadamayni ee la hormariyey dhexdooda ku tukaday labada tiiri hore inta u dhexaysa ayuu nebigu ku tukaday sala allahu calayh wasalam wuxuu daliilu yahay asalaa bayna sawaari laakin fii jamaacatin miya mase waa fii hayri jamaaca waa fii hayri jamaaca qaala xadadanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam dakhala alkacbata nebiga calayh isalaatu wasalaam kacbada ayuu galay wa usaamatu bnu zayd wa bilaalun wa cuhmaan ibnu talxa alxajabi fa aqlaqahaa nebiga calayh isalaatu wasalaam waa xiray fa aqlaqahaa calayh yacni kacbada ayuu xirtay wa makasa fiiha waana ku nagaaday fasa'altu bilaalan bilaal ayaan waxaan weydiiyey xiina kharaja markuu soo baxay maa sanaca anabiyu sala allahu alay wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam muxuu sameeyey ayaan weydiiyey qaala wuxuu yidhi jacala camuudan can yasaarih jacala wuxuu yeelay camuudan tiir ayuu wuxuu yeelay can yasaarihi bidixdiisa wa camuudan tiir kalena can yamiinihi midigtiisa ayuu yeelo dhanka midig ayuu ka xigsaday wa halaaثata acmidatin saddex tiirna wuxuu yeelay waraa'ahu gadaashiisa wa kaana albeytu yowmaidin maalinkaana kacbadu waxay ahayd calaa sittati acmidatin waxay ku taagnayd lix tiir uma sallaa kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa waa tukaday fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirtay wa camuudayni can yamiinih midigtiisa laba tiir ayuu yeelay hadda inta riwaayaddan lagu sheegay ma shana mise waa lix waa shan tiir oo bidixda ka xiga iyo mid midigta ka xiga iyo saddex gadaasha ka xigta waa shan riwaayaad kale marka waxay leedahay wa camuudayni can yamiinih meesha wa camuudan can yamiinih waxay wa camuudayni haddii la yidhaha wa camuudayni can yamiinih meeqay noqonayaan marka waa lix wey وqاaل لنا إسماعيiل إسماعيiل wuxuu yihi waa إسماعيiل بن أbي wys xadaثnيi مالك وqاaل wuxuu yihi camuudayni can yamiinih waa riwaayadan camuudayni laba tiir ayuu wuxuu yeelay can yamiinihi dhankiisa midig ayuu yeelay xaaفiظ بن xaجaر رaحimه الlah markuu baabkan ka hadlayay baabu الصلاaةi byna الsawاrي في غayri جamاعة wuxuu yihi إنmaa qayadha bغayri الجamاعة wuxuu ku qayday bukhaarي bغayri الجamاعة ayuu ku qayday لأنa dalika maxaa yeelay arrinkaas yaqطacu sufuufa sufuufta ayuu jaraya arrinka sufuufta jaraya waa maxay waa fii jamaacatin in beyna sawaari la galo sufuufta ayuu jaraya wa taswiyaةu الsufuufi fi اljamaacati maطluub sufuufta in la simo fi اljamaacati maطluub waa arrin la dalbay way waa maطluub macnaa waa arrin laiska dalbaayo oo layska rabo in sufuufta la simo sufuufta in la simona waxaa ka hor imaanaya tiirarka sufuufta kala goynaya saa darteed ma lagu tukanayo bayna sawaari dadka qaara waxayba ku ilzaamiyaan jamaacada inay tiirarka soo dhex galaan masaajidda qaar waxaad maqlaysaa rag a'imaah oo dhahaya sufuufta tiirarka dhexdooda hala geliyo tiirarka dhexdooda masaajidka oo bannaanka ah masaajidka oo bannaan oo qeybi ka bannaan tahay ayuu leeyahy tiirarka dhexdooda gala waa mukhaalafo u bareeraayo waay maxaa yeele nebiga alay slat slam arrinkaa waa nahyo horeeya baabkaani marka wuxuu ku saabsan yahy waa fii hayri jamaaca xadiid ibni cumar uu sheiku raxmat ullahi calayhi uu soo celiyey laba jeer labada jeer ba xadiid ibni cumar uu keenay wuxuu xadiidkaani tilmaamayay in nabiga alayh salatu wasalaam uu ku tukaday fii daakhili lkacba kacbada dhexdeeda uu ku tukaday calayh salaatu wasalaam asalaa fii daakhili lkacba waa saxiixa xadiidkaanaa tusinaya wuxuu kaloo xadiidka tusinayaa salaada in lagu tukan karo kacbada dhexdeeda ama salaada waajib ha noqoto ama sunno ha ahaato culamada qaara waxay leeyihiin waa fi tatawuc laa fi lfardi kacbada dhexdeeda salaada sunnada keliya lagu tukan karaa amaa salaad farada oo waajiba waxay yidhahdeen fii daakhili lkacba lagu tukan maayo waa in bannaankeeda lagu tukado laakiin sawaab maaha maxaa yeele nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku tukaday fii daakhili lkacba asalka salaadda in la kala qaado miya mase waa inay isku mid tahay waa inay isku mid tahay oo aan loo kala qaadin fardi iyo tatawuc waxaa jira xadiidkan xadiid mucaaradayay oo ku saabsanaa in nebigu sala allahu calayh wasalam uusan ku tukanin fii daakhili lkacba xadiid usaama bni zaydna waa ku yimid xadiid ibni cabaasna waa ku yimid radia allahu canhuma hadda ka hor waa soo marnay in la jamciyey axaadiistaas iyo xadiidkan ismaaciil ma xasuusataa ismaaciil jawhar ya ma xasuusatee wiilka gadaashaada fadhiya ismaaciil ya maxaa lagu jamciyey muxuu yihi xadiidka sugaya ha kan kala daciif miya maxaa jira qaacidaa jirta qaacidada waa maxay almuhbatu miyaa tihin mase almuhbitu almuhbitu muqadamun cala annaafi yaa waaye muhbitka hadda halkan waa ibnu cumar wuxuu sugayaa ibnu cumar xaadir ma ahayn laakiin iyou ka soo naqlinaya ninka wax arkay yaa waaye waa bilaal radia allahu canhu idan bilaal cindahu maxaa ahaaday cindahu ziyaadatu cilmin cilmi dheeraada ayuu bilaal arrintan u hayay sababto ah saa xaadiro gowjoog ah oo arkay nebiga alay slatu salaam u tukanaayo raggii nebiga la gala usaama ka mid ahaa laakiin waxaa suuragala inuusan arag waxaa suuragala inuusan arag calaa kulli xaal saxaabada dhammaantood waa cuduul markuu leeyahay ibnu cabaas radia allahu canhu kuma tukan ama usaama uu le nebiga alay slatu salaam kuma tukan fii daakhili lkacba wuxuu ka hadleen waa maxay xasba cilmihim waa run warkay sheegayaan maxaa yeele xasba cilmihim maysan arag laakiin waxaa arkay bilaal radia allahu canhu man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofkii wax xifdiya ama wax arka ama aqoon dheeriya leh asaa xujo wuxuu ku yahay qofka aan wax xifdin ama aan wax arag wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin